Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Caydiid Salebaan Xaashi ayaa kormeer ku tegay qaar ka mid ah goobaha lagu shubo qashinka iyo sidoo kale kawaanka lagu qalo xoolaha magaalada Kismaayo. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa in lagu qiimeeyo xaaladda nadaafadeed ee goobahaasi iyo sidii loo horumarin lahaa nidaamka maaraynta qashinka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka waxaa kormeerkiisa ku heliyey ganacsato Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibaddiisa kuwaas oo doonaya in ay ka hirgeliyaan magaalada Kismaayo warshado casri ah oo lagu farsameynayo qashinka dib loo hagaajin karo. Ugu horreyn, qaar ka mid ah ganacsatada kormeerka ku welisay wasiirka ee ka yimid dalka dibaddiisa ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda iyo waxyaabaha ay doonayaan inay ka hirgeliyaan magaalada Kismaayo.
aad iyo aad ayaan wasiirkaaga mahadcelinayaa iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay wasiirada kale ee duqa magaalada madaxweynaheena jubbaland dhammaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin inaan fursaddan maanta helnay aan halkan joogno aniga iyo kambanigeenna egel amaal luwiis oo ka imaana dalka norway gaar ahaan oslo wadnana maxaa la dhahaa mashruuc dadkii faa'iido u dhalinaya maanta waxaan haysano haddaan nahay reer jubbaland ama soomaaliya oo dhan khayraad badan baan haysanaa aniga shaksi ahaan jubbaland ayaan kasoo joodaa waana ku faraxsanahay maanta inaan ku soo noqdo gobolkaygii aan horumar wax u keenayo dadka iyo dalkaba inaan la imaanay waxaana rajeynayaa inta kalena ayagana insha allah inay imaan doonaan oo ay horumar u keeni doonaan waa mahadsan tihiin bismillahi raxmaan raxiim farxad aad u weyn bay noo tahay inaan maanta joogno maxjirkii oo meesha beelaha lagu qalaayey aan meelo badan kala duwana aan soo booqanay jubbaland reer jubbaland dowladda wasiirka wasiirada kaleta dhammaan aad baan ugu mahad celinaynaa siday noo soo dhoweeyeen siday diyaarka ugu yihiin in horumar iyo wax u leh dalka anfac ay rabaan ay nagala shaqeynayaana annagana farxad bay noo tahay kambanigana eegil aad buu uga helay oo siday wax walba meesha wuxuu yidhi wixii laga sameyn lahaa waaba ma aragta waaba mudad u diyaarsan oo sii diyaargaroobay marka waa mahadsantihiin ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiida salebaan xaashi ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la sameeyo nidaamyo waara oo lagu maaraynayo qashinka si loo yareeyo waxyeelada deegaanka loona abuuro fursado shaqo iyo horumar dhaqaale meeshii godka weynaa ee qashinka kismaayo oo dhan lagu ururin jiray baan booqnay markii hore waxaa sharaf noo ah inaan ku jirto maalintii labaad oo wafdigii ka socday norway oo ka shaqaynayay mashruucii biogaska meelihii ay rabeen inay booqdaan oo ay ka heli lahaayeen row materialkii ay ku shaqayn lahaayeen oo laga samayn lahaa gaaska iyo korontada meel ka midaan hadda ku sugannahay haddana waxaan joognaa slaughter houseki oo hadda aan isagana soo booqashadiisa soo dhammaynay ajil amaal iyo anfac oo ah xildhibaanad golaha deegaanka oslo ku jirto mrs luusa oo gabadhaas yara ah cameramanka ah tiimkaasoo dhan baa nala noo yimi oo safar nagula jooga waan soo dhoweyna